asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaalla kuweeda uu duurka roona goorta la soo xidhayo shirka golaha wadatashiga qaran oo la shaaciyey dowladda federaalka soomaaliya oo soo bandhigtay heshiis la kala dhex dhegay beelo dagaalamay madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ee ku sugan magaalada muqdisho oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada muqdisho wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya oo soo bandhigay xogta weerarkii al-shabaab ee xabsiga magaalada boosaaso maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya oo soo bandhigtay heshiis la kala dhex dhigay beelo dagaalamay gaaska cuntada lagu karsado oo magaalada muqdisho ka go'ay akhbaaraadka dibadana dhegeystayaal caawa qodobada ugu doorka roon maraykanka oo gacan ka geysanaya dibudhiska khaza iyo weriye en dartii loo joojiyey duulimaadyada en dalkiisa aadi jiray waa habeennimo talaadaha dhegeystayaal arbacana ay soo gelayso taariikhduna ay ku baagan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaada sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhan shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka soomaaliya oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa galay maanta maalintiisii afaraad waxaana in laga gaaray natiijo wanaagsan iyadoo lagu wado in shirka lasoo xidho maalinta khamiis ah ee inagu soo aadan shirka oo kasii wanaagsanaanayay maalinba maalinta kasii dambeysay ayaa horumaro n waxaa laga sameeyey qodobadii n laga wada hadlayay ee khuseeyey doorashooyinka dalka afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed ibraahim macalimu oo warbaahinta goordhaweyda la hadlay ayaa ka warbixiyey shirka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo galay maalinkii afraad waxaana uu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiisa laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka
runtii shirku uu socday maalinba maalinta ka dambaysa waa uu ka sii wanaagsanaanayey marka la fiiriyo isfahamka iyo sida waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka soomaaliya oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble runtii intii shirku uu socday maalinba maalinta ka dambeysa waa uu ka sii wanaagsanaanayey marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaan waa uu ka sii wanaagsanaanayey marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaan qaadayeen madaxda wanaagsanaanayey marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaan qaadayeen madaxda madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo gudoomiyaha gobolka banaadir maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka soomaaliya oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble runtii intii shirku uu socday maalinba maalinta ka dambeysa waa uu ka sii wanaagsanaanayey marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaan qaadayeen madaxda madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagabaa maraya ee dhammaystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo insha allah sida qorshuhu yahayna waxaa la samayn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixaya ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aada uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kal hore maaragtay shirka keenay in mugdi mugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale ee iyana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata ee aad baa la isula soo dhoweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii bedma sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo wakhtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu u shaqaynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadaladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqaynayay sidii shirkaas u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalku doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo
waxaa heer gabagabo ah maraya dhammaystirka qodobada ka soo bixi doona heshiiska la filayo in shirkaasi laga gaaro ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya oo had iyo jeer xudun uu ahaa wadahadaladan ayaa ahaa qofka habeen iyo maalin een ka shaqaynayay in shirka uu guulaysto ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda mudane maxamed ibraahim macalimu dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa soo bandhigtay heshiis la kala dhex dhigay beelo een ku dagaalamay deegaano ka mid ah dalka sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo waryaheena xasan aadan khayre xasan jooker wasiiru dowlaha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan yuusuf xuseen axmed gaamacdiid yamayba uusi sheegay indhihii liis horleel kudeeri olaadii ku socotay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taadbadmawalaal waxa weyaan waa heshiiskan maalmahaanba waxawy muddo isbuuc ku dhawaad meeshaan joognay looga wada socdana magaalada beledweyne beelo walaalaha oo daris ayaa dagaal uu ku dhex maray laba maalin ka hor ayaan ku dhawaaqanay xabad joojin ilaahay subxana wataala waa hergeliyey maanta ayaa haddana fayskii labaad aan u gudubnay oo ahayd in isfaham fiican laga gaaro goobihii iyo dagaalka iyo ciidamadii intaba marka waxaan ku guulaysanay in de maxaan ku rahay dagaalka halkaas uu ku istaagay wax walba oo horeyna wadahadal lagu dhameeyo odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii labada beelna de saasaan ku wada dhamaysanay marka maanta waxa weyaan waxaan tagnay goobihii goobahaasna waxaan ka dhignay ilaa iyo heshiis daba laga gaaro gooba ciidan kuwa dawladda amniga sugaaya maxaan ku rahda walba shaqada ka haystay waxaan ahayn aysan tegi karin marka alxamdulilah marka fiiskii labaad oo ciidan badan raalli ay ku tahay iyadoo heshiis la yahay laisuna faraxsan yahay lagana wada heshiin doono waxyaabihii keenay inay waxaan dhacaan fiiskaas oo laisu horfariisanayo ayaan u gudubnay insha allahu tacaala inay guul kusoo dhamaataan rajayna ilahay idinka maya weli maana u gudbin taas mana ku samayn wixiba maantadan ka dambeeya insha allahu tacaala marka ma rabna inaan ugu dhaafto xataa aday un maalmo kooban ilaa saddex maalmood ka badan inaan u dhaafto ma rabna insha allah qorshe annagu waa sida colaadiya maybaan dhehaytay lamamaleeshii beelood maybaan maalmihii laha dhaafi magaalada beledweyne ku socday shirliinka heliisiyay lamada beelood haanasay oo dagaal culus ka dhex maray deegaano ka yaala duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
mahadsanida xasan jookar madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulamo gaargaar ah wuxuu la qaatay xubnaha midooda musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ku qaabilay musharax cabdikariin xuseen guuleed iyagoona ka wada hadlay xalka gaarisa khilaafka doorashada ee ka dhacaysa soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ayaa kulamadan ay la qaadanayaan xubnaha midooda musharaxiinta oo ah kuwo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka doorashada iyo sidii ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay dalka madaxda koonfur galbeed jubbaland puntland iyo hirshabeelle iyo galmudug ayaa ku sugan magaalada muqdisho iyagoona ka qaybgelaya shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka ee ka socda magaalada muqdisho oo haatan iyodidiilo wanaagsan laga muujinayo in uu ku soo dhammaado shirkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa eedeysanayaal maanta xukun ku riday sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo waryihiina cabdulmajiid aadan abuukar maxkamadda ciidamada qalabka wadato weliba xukunka ridde cabdulaahi cabdiraxmaan axmed ismaaciil oo aan ku ay al-shabaab maxamed carab iyo maxamed xuseen xasan abuukar aana sollan haysada ka mid ahaanshaha al-shabaab gaar ahaan inay markaasi ku tirsanayaan qeybo caafimaadka iyo jabhado gobolka muduga maarsa sanadkan weliba lamadan eedeysana lahaqowade waana qowda ciidamada xooga dalka ee deegaanka bacadweyne ee gobolka muduga eedeysanaalkan weliba laka wareejiyey hay-adda dambi baarista kadib markii oo ka wareejiyeen xafiiska heer ilaalinta ciidamada qalabka wadada bilow abril maxamed xasan abuukar iyo cabdulaahi cabdiraxmaan axmed ismaaciil weliba ka dhaawacmeena dagaalka inkadambe ee bacadweyne ee gobolka mudug ee dhexeeyay ciidamada dowladda iyo al-shabaab welina ciidamada xooga dalka iyo ka wareejiyana hayado baarista garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka wada weliba uusa ku sheekayay xiiskan welina inkadambeyntii lamadan usa ku xukumay ee cabdulaahi cabdiraxmaan axmed ismaaciil iyo maxamed xuseen xasan abuukar xabsi daayinsada iyo sheegan ee dhiniyada dacwadda gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka weedada xukumayaalkan weliba haysaana fursad iyo ka dalbadu kuran racfaan muddo soddon cishe gudaasho
mahadsaned cabdulmajiid aadan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiinta gobolada waqooyi ayaa kulamo waxay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ayaa kulamo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka waxay ka wadaan magaalada muqdisho mas-uuliyiintan ayaa maanta waxay kulan ay la qaateen musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed iyagoona ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo kamiro dhalinta shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ee arrimaha doorashooyinka looga hadlayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo xubno la socday ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen kulamo ku saabsan sidii eena loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee ku sugan magaalada muqdisho shalay waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha aqalka sare iyadoo xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyana uu shaaciyey in kulankaasi uu ku soo idlaaday isfaham iyo is-afgarad wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guddoomiyey kulan eena looga hadlayay qorshe howleedka wasaaraddaasi sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo waryaheenna maxamed cabdiraxmaan cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa maanta guddoomiyey kulan muhiima oo is-xogwaraysi ah kulankan ayaa ku saabsanaa qorshe howleedka wasaaradda guud ahaan gaar ahaan qorshe howleedyada waaxyaha kulanka ayaa ahaa kii u horeeyey tan iyo markii uu xilka la wareegay taariikhda labaatanka bishan meey ee labakunlabaataniyokow kulankan ayaa lagu soo bandhigay warbixin la xidhiirta qorshe howleedyada waaxyaha wasaaradda ee sanadka iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee hirgalay iyadoo diiradda la saaray sidii loo dardargelin lahaa arrimaha dhiman wasiir cabdiwahaab ugaas ayaa ku ammaanay agaasimaha guud iyo agaasimo waaxiidyada wasaaradda howlaha muhiimka ah ee ay bulshada u hayaan wuxuuna faray in si dhaqso leh loo gudagalo diyaarinta qorshe howleedka wasaaradda muddada sagaashanka cishaha ee soo socota wasiirka ayaa tilmaamay arrimaha mudnaanta iyo hortabinta u leh oo ay ugu muhiimsan yihiin xoojinta dadaalada shaqa abuurka xirfadaha horumarinta bulshada la dagaalanka saboolnimada badqabka goobaha shaqada iyo shaqaalaha loo shaqeeyaha iyo hagaajinta xiriirka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedyada dalka wasaaradaha la dhiga ah ee caalamka ururada shaqaalaha hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dibadda kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdulaahi maxamed cali
mahadsanida maxamed cabdiraxmaan cali gaaska cuntada lagu karsado ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan ay isticmaali jireen ayaa ka go-ay suuqyada magaalada muqdisho sidaa faahfaahinta warkan ay inoogu hayso waryaheena aasiyo cabdulqaadir gaaska ama shidaalka cuntada laga kariya weliba kugahaya shirkado biyaayaan adeega gaaska ee magaalada muqdisho ganacsato ku tirsan shirkada sheenasa gaaskii weliba sheegeen inay barnaamijka ganacsiga ee mustaqbal meediya ambaahan inay dalabka gaaska ee korankahi inta lakaguda jari bilo ramadaan gaasku badan etiobiya jaran bilooy ku horey qiimo gaaska laka isticmaalo jari guryo weliba haytay tumi saddex geeji oo gaas eh oo aan dhiganta labaatiyo lama doolar iyo weliba bartamihii ramadaanka uu sideerayay labaatiyo siyo doolar kudib gaaska oo kanagaday gabaabsi shirkado qaar xarumo shirkada shidaalka ee magaalada muqdisho weliba la sheegay inay sababo sheeniig inta go-aan gaaska useeyey cilidka koyti markabka gaaska soomaalida hanwadi keydlaanta baahida dalabka oo badatay iyo shidaalka oo aan lahayna shirkada adeegsiga gaaska oo korankay sigaar ee ramadaanka inta laha dhaafi dhuxulo oo qoysas badan ku guureen tirkooblaanta shirkada biyaayaan adeega ku haysata rukunka inkastoo iyo aan jarna cilmi baaris rasmi oo ka saabsan sida adeegsiga gaaska uusan yarayo isticmaalka dhuxulo haddana gadisleyda gaas weliba iyo warbaahinta in sheegayn in dhowaanshaha qiimaha gaaska iyo dhuxulo iyo sababti in isticmaalka gaaska usa kubadada kan dhuxulo maadaama adeegsiga gaaska usa anfaylayay nadaafada iyo badqabka guryo
mahadsanida aasiya cabdulqaadir xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkii al-shabaab bishii maaj ay ku qaadeen xabsiga magaalada boosaaso ay ku sii daayeen saddex boqol iyo soddon iyo toddoba maxaabiis ah oo ay boqol iyo afartan ka mid ah ay u xirnaayeen dembiyo la xidhiira argagixisnimo toban ka mid ah maxaabiistaasi ayaa ahaa dumar talihii xabsiga boosaaso toddoba ka tirsan ciidanka amniga iyo laba askari oo ciidanka asluubta puntland ka mid ahaa ayaa ku dhintay weerarkaasi halka laba kalena ay ku dhaawacmeen xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka mid ahaa weeraro heerkooda uu sarreeyo oo al-shabaab ay ka geysteen gudaha soomaaliya xogta weerarkan ayaa qayb ka ah warbixin saddex biloodle ah oo ku saabsan xaaladda soomaaliya oo ay gudbiso qaramada midoobay taasoo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya uu ka horjeedinayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhinaca kale xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ururka daacish uu bishii abriil een saddexdeedii ciidamada puntland uu la beegsaday weerar qarax oo loo adeegsaday in qarax waxyaabaha qarxo ah oo ka dhacay degmada qandala ee gobolka bari halkaasi oo ay ku dhinteen laba askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland wafdi ka socday dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta eena gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudugga faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena siciid maxamed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya docr axmed xuseen macalin gurey iyo wafduus hogaamiya iyo geekawey bayodirena magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku mid ahaayeen la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo cali faarax seraar ayaa haweyba garoonka diyaaradaha ha ka dhawaayay wasiiro xildhibaano iyo hubno kale oo ku tirsan maamul goboleedka galmudug wasiir ku-xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor axmed xuseen macalin gurey yoweybuuse sheegay in ujeedada socdaalsho iyo la xiriirta unkuurgarowka adeegyada aasaasiga ee caafimaad ee ku jara deegaanada galmudug doctor axmed gurey yoweybu sidoo kale sheegay in safarasho isu qaada doona maalmo islamarkaasina kormeeryo ku seeda doonaan xarumaha caafimaadka ee degmooyinka galmudug iyadoo la rajeeyahay in yoon sii guduban dowlad goboleedyada kale ee dalka la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo cali faarax seeraar iyo raje iidan fayllah waybouse ka muujiyay in kormeerka isu hoojiya doona dadaalada lagu hormariyo adeegyada aasaasiga ee caafimaadka dalka
mahadsanida siciide maxamed nuur halka warkaasi aada kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada baydhabo weriye ayaa dartiisa loo joojiyey duulimaadyada een aadayey islamarkaana een ka tegayey gudaha dalkiisa dhowr shirkado duulimaada oo yurub laga leeyahay ayaa shaaciyey in aysan dulmari doonin waddanka lagu magacaabo belarus maalmo kadib markii weriye si weyn u dhaliila xukuumadda dalkaasi eena lagala degay diyaaradda loo weeciyey caasimadda dalkaasi een belarus ee minsk air france ayaa ah shirkaddii ugu dambeysay ee xayiraad ku soo rogtay dalkaasi belarus lagu magacaabo dalalka dariska la ah een sida ukraine iyo poland ayaa joojinaya dhammaan duulimaadyada aada amaba uga yimaada dalkaasi lagu magacaabo belarus waddamada reer galbeedka ayaa ku eedeynaya dalkaasi lagu magacaabo belarus afduubka diyaaradda lagu magacaabayay riyaneir oo uu la socday weriye roman maalintii axadda mas-uuliyiinta belarus ayaa isniintii baahiyey muuqaalka n weriyahaasi oo u muuqday in lagu afduubay n si khasaba weriye roman ayaa madaxa gacmaha saartay kadib markii uu ogaaday in diyaaradda uu la socday ay ku socoto dalka uu ka soo jeedo oo uu baxsad ka ahaa sababo la xiriiray ammaankiisa waxaana uu wajahayaa eedeymo la xiriiray warbixinnadii doorashadii lagu muransanaa ee bishii agoosto ka dhacday dalkaasi iyo qaabkii ay dowladda dalkaasi ay u xakamaysay mudaharaadyadii ballaarnaa ee mucaaradka wuxuuna sheegay in uu ka baqayo in ciqaab dil ah la marsiiyo kadib markii dowladdiisa dalkaasi belarus ay ku dartay liiska argagixisada maraykanka ayaa gacan ka geysanaya dib u dhiska magaalada khaza xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in dalkiisa uu gacan uu ka geysan doono dib u dhiska magaalada khaza kadib duqeymihii ay yuhuudda israa'iil halkaasi ay ka geysatay bartamihii bishan balse wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanka ay ka go-an tahay in dagaalyahanada xamaas ee gacanta ku haya een dhulkaasi aysan ka faa'iidaysan dadaalada dib u dhiska ee khaza antony blinken ayaa ka dalbaday ayrahdee antony blinken ayaa ka hadlay magaalada qudus kadib wadahadal uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha yuhuudda israa'iil benyamin netanyahu blinken ayaa sheegay in maraykanka uu ku dadaali doono sidii caalamka uu u taageeri lahaa dadaalka dib u dhiska khaza dhankiisana uu dhaqaale wanaagsan uu ku deeqi doono oo qayb ahaan in la shaacin doono gelinka dambe ee beri xabad joojinta yuhuudda israa'iil iyo dagaalyahanada falastiiniyiinta ayaa dhaqan gashay afar maalmood ka hor warkii habeennimo oo aad kala socoteena dhegeystayaala radio baydhaba caawa halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abukar anteeno dhanka farsamada iyo isku dabridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan xasan jookar cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba